نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalinjebinayeen saddex iyo toban arday oo ka takharujay rawdada caynul islaam ee ku taalla deegaanka kunyo barrow waxaad maqli doontaan bandhig ay samaynayaan ardayda qaar ka mid ah waalidiinta oo ka hadlay dareenkooda iyo maamulka madarasada oo soo gudbinaya macluumaad ku saabsan rawdada waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan taxanaheennii wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayey sidaad u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag waa labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta oo ku beegan kowda bisha saddexaad labada kun afar iyo labaatanka ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa xalqadda soddon iyo koowaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaan ah waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh cabdulilaah abuu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، waxaynu kusoo jirray taxaanaheennii ahaa wabilwaalideyn ixsaanan hore waxaanu kusoo hadalnay ixsaanka ama samafalka tahay in labada waalid loo falo arrintaasu aynu maarata aayadihii ka hadlayey iyo axaadiistii iyo salafku waxay ka qabeen aynu kasoo hadalnay Ah, waxaynu ka hadli doonaa hadda fadhigeenan caasinimada waalidka lagu caasi lagu caasigaroobo ama caasiga lagu noqdo alcuquuq waxa loo yaqaano marka culimadoo dhan waxay isku raacsan yihiin eh, waalidka oo maarata la caasiyo inay tahay min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ee qofka halaagta ayay ka mid tahay marka la leeyahay qofkaas waa caaq ama waa caasin waxaa weeye waa waa qadac waa goyn uu waalidkii gooyo oo maaragtay wuxuu ka mudnaa laga waayo oo waalidkii u ixsaan fali waayo oo uu la joogi waayo maaragtay u baarin noqon waayo uu heliyeeli waayo iskaga tago maalan waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa caasinimo iyo waxa loo yaqaano cuquuqul waalideyn marka dadka luuqada ka hadla ee qawaamiista qora dhammaan waxay isku raacsan yihiin caaqnimadu inay tahay waalidkiioo la gooyo oo xiriirkii loo jaro oo la xiriirin waayo oo maaragtay loo daraado oo aduu maal haya maalan waxba aad siin weydo oo adeegi weydo warkiisa iyo qaadan weydo oo daacadnimo lagaa waayo waxaasoo dhan waa wax naar lagu mudanayo waana min eh, kabaa'ir kabaa'ir dunuub oo saasoo nabiga noo sheegay sala allah alay wasalam xagga istilaax haddaynu soo noqonno ama intayna luuqada ka bixin imaam nawowi isagoo arrintaa ka hadlay wuxuu leeyahay cuquuqul waalideyn waxaa laga soo qaatay min alcaq oo ah walqadac goyn in la gooyo labada waalid ayuu leeyahay marka waxaa weeyaan eh, labada waalid oo ixsaankii qofku ay ka filayeen qofkay soo koriyeen ee soo dhaleen iyagu soo barbaariyeen meeshay maanta ahayd markay weynaadeen ama u baahadeen inay maaragtay oo qofkaas uu u samafalo oo u roonaado ayuu waxaa weeye ama iskaga tegayaa uusan waxba u qabanaynin ama wuuba dhibayaado waxaaba laga yaabaa inuu af- afxumo iyo aflagaado iyo gacanba xitaa marar inuu qaado waxaasoo dhan waa caaqnimo weeyaan xagga istilaaxa markaynu usoo noqono sheekha weynu loo yaqaano abu camar ibnu salaax wuxuu leeyahay cuquuqa xaaraanta ah ama aan la ogolayn ama dembiga weyna waa ficil kasta ama fal kasta oo labada waalid dhibaya dhibaya buu leeyahay weyaan ficilkaas labada waalid dhibaya ayaa loo yaqaanaa inuu yahay caaqnimo iyo caasinimo ayaa loo yaqaanaa buu leeyahay sidoo kale imaam ibnu xajar wuxuu leeyahay sidii qoladii hore buu mara wuxuu leeyahay caaqnimadu waa ashaqu waxaweye in la gooyo qofkii waalidka la gooyo waa wax kastoona kasoo baxayo wax dhiboo kasoo baxayo qofka la dhalay oo waalidka dhib loo geysanayo dhibtaas ha noqoto afxuma ha haato iyo qowl ha noqoto ama ficil iyo fal lagu kaco ha noqoto wax kastoo ay dalbadaanna waa in looga yeelo oo labada waalid lagu adeeco wixii ka sokeeya ashirk iyo macsiya lianna waxaa leeyahay laa taacata limakhluuqin fii macsiyat illaah marka qofkii de arrintaa ku dhaca isaga waynu sheegna waa kabaa'ir dunuub bay tahay imaam subaki isagoosan ka hadlaysan wuxuu leeyahay caaqnimo waxaa la yidhahdaa ama caasinimo waxaa la yidhahdaa labada waalid oo la dhibo nooc kasta dhibtaas oo ahaato nooc kasta ha ahaato dhib in wax dhiba loo geysta lama ogolo ama af ha noqoto ama adin ha noqoto ama maaratay waxaad hayso aad kaga bakisho maaratay ugu roonaan weydo ha noqoto saas buu imaamkaasu leeyahay wax kastoo aad ku khilaafsana waxay noqonayaan inay caaqnimo tahay marka laga reebo maaragtay macsiyadii macsiyada iyada mar laga yeeli maayo iyo shirkiga iyo gaalnimo inay ka qaadan maysid macsi oo ilaahay maaratay aad ku caysidna warkama qaadanaysid laakiin wixii dantooda ah ay u baahan yihiin oon adigana diintaada waxu dhimayn oo dhan waxaa laga rabaa inaad maaragtay aada u qabato xataa waalidku hadduu gaal yahay waxaa weye wuxuu kugu leeyahay inta adduunyada joogto inaad si wacan ula dhaqanto waatuu qur-aanku ay ayaddu lahayd wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa imaamka la yidhaahdo kacbul axbaarna wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey cuquuq maxaa la yidhaahdaa markaasu wuxuu yidhi hadday ku amraan labada waalid oo aadan adeecin oo warkooda qaadan weydo taasaa caaqnimo iyo caasinimo la yidhaahdaa hadday ku habaaraanna iyada waxaaba weye caaqnimo halkii u dambeysa wey hadduu waalid ku habaaro wax khayroo kuu dambeeya ma baalaha wuxuu leeyahay waidaa dacuu calayka faqad caqtahumaa alcuquuqa kullah wax kuu hadhay oo maarata caaqnimo ma jiro caaqnimadaas ayaa markaa ku dhacaysa sunnaha haddaynu soo noqono iyo aayaadka xadiista ka hadlaysa arrintaas ee nebigu sal sl noo sheegay xadiiskana ka mid a can abi bakra wuxuu leeyahay saxaabigaas wuxuu le radi allahu canhu qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam alaa unabi'ukum biakbar ilkabaa'ir saddex goor buu nebigu ku celiyey qaaluu balaa yaa rasuulallah nebi allo noo sheeg dembiyada waaweyn aan ogaane nebigu wuxuu yiri sal l slam alshraaku billaah wa cuquuqu lwaalideyn wa jalasa wa kaana mutaki'an nebigu wuu dangiigay ama wuu jiqilaysanaya markaasuu soo fadhiistay soo kacay markaasuu wuxuu yidhi alaa wa qowla zuur alaa wa qowla zuur alaa wa qowla zuur saddex goor buu ku celiyey saxaabigu wuxuu leeyahay maa zaala yukariruhaa xataa qulnaa leytahu yaskut ilaa nebigu u naxnuu nidhi say arrintu u dhibtay oo markuu ka hadlayay an nebigu muska aamus aanu nidhi muska aamus intan way dhibtay wuu ka gubtay baanu leenahay buu leeyahay saxaabigaasu saxaabiga loo yaqaana muqura ibnu shucbana wuxuu leeyahay radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sal allah alay salam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat wa wacd albanaat wa manca wahaat wa kariha lakum qiila waqaal wa kahrata su'aal wa idaacat almaal xadiiskaasna wuxuu leeyahay shucba warinayo ilaahay waxaa idinka xaaraameeyey inay hooyooyinka caaq ku noqotaan oo caasi ku noqotaan iyo gabdhaha yarar iyagoo nool inaad aastaan sidii jaahilintu samayn jirtay iyo wixii xaqa lagugu lahaa oo aad macnadu dadka u diiday aad u diido waxaa kaloo ilaahay uu koxanayaa oo ku dhibsanayaa hadalka badan qiila waqaal hadalkan iska shubto maanta o dhan micnaha lahayn iyo su-aalaha badan katratu su-aal wa idaacat lmaal iyo xoolaha lagu cayaaro oo musrif la noqdo taasu maarata nebigu ka digay oo dadka uga digay marka cuquuq waalidin waa ku jiraa meesha xun o dhan waa ku jira waa arkaysaa wa ama alcuquuq ummahaat maxaa loo maxaa hooyooyinka maaragtay loo magacaabay aabbaha loo magacaabi waaye wuxuu leeyahay waxaa iyaga loo magacaabay labada hooyooyinka in la caasiyo waa xaaraam waana kabaa'ir biijmac alculamaa waa kabiira wey dembi weyn dembiyada waaweyn lagu halaagsamo weeye axaadiista maarata arrintaa ka hadlaysana way fara badan tahay in hooyooyinka maaragtay aan la caasiyin oo loo roonaado sidoo kale aabayaashu way soo gelayaan laakiin hooyada maxaa loo loo magacaabay halkan hooyada xaqeeda ayaa xaqa aabbaha ka horeeya oo iyadaa mudan waa ti nebigu sal sl markii xadiiska la weydiiyey layidhi man axaqu naasi bisaxaabatii waatuu nebigu lahaa ummak uma man uma ummak uma man uma ummak waatuu lahaa saddex goor hooyada ka horeysa aabbaha ka horeysa iyada in loo samafalo iyadaa mudan ibnu jawsina wuxuu leeyahay sheekhaasna wuxuu leeyahay hooyooyinka waxaa lagu gaar yeelay oo loo xusay licadami xaqihinna xaqiisa xaqooda weynaantiisa dartii xaqooduna wuu ka horeeya mid xaquhunna muqadamu calaa xaqi alab xaqa hooyada ay xaqa aabbaha ka horeeya sidii marka horeba looga hormariyey samafalka markii loo falayey waataynu hooyada samafalka la horumarinayaa sidoo kalena daacadnimada iyo maarata in caaq luqona hooyada mudan oo maarata si gaar hadda loo xusay laakiin aabuhuna waa soo gelaya oo lama ogola aabaha qudhiisa in la caasiyo isagu waa waalid isaguba maaragtay sabab wuxuu ahaa adduunkan aad timi isagaa sabab u ahaa isagaa kusoo barbaariyey isagaa adoo yar kusoo nafaqayn jiray oo maaragtay halkaa kusoo gaarsiiyey aabaha laftiisu markaa in la caasiyo ma banaano marka wuxuu leeyahay waxaa hooyada loo xusay arrinteeda unba arrinta ka weyn sida xadiiskan oo kale oo nebigu leh sal slam uu leeyahay man ramaana bileyli falaysa mina qofkii habeenkii nagu soo gama nagu soo tuura naga mid maaha marka maalintii waa sidoo kale qofkii muslim wax kusoo tuura dembiga wuu ku dhacaya laakiin maxaa habeenka loo xusay habeenku waa mugdiga qofkii wuu naxayaa si kadiisa waxa habeenka lagugu soo gamo ayaa ka daran waxa maalinta lagugu soo tuuro oo meelaa habeenka dee mugdi weeye ma arkaysid marka sidaasa habeenka loo xusay laakiin maalinta kudheeda ma banaana in dadka lagu tuuro muslimiinta wax lagu tuuro wax bira ama xabad lagu rido iyadoo laga nixinayo ma banaana waxaas sidoo kale hooyada waxaa loo xusay xaqeeda ayaa ka aabaha ka weyn laakiin aabuhuna wuu soo gelaya imaamka loo yaqaan alcaynina wuxuu leeyahay khasa bilummahaati bidikri hooyooyinka waxaa loo xusay si gaara oo hooyooyinka yaan lagu caasin waxaa loo yidhi xuquuqa aabahana sidoo kale lama ogola laakiin waxaa hooyooyinka loo xusay dadku way ka daciifsan yihin aabaha way ka daciifsan yihiin marka iyaga lagu degdegaa in la caasiyo hooyooyinka waa lagu degdegaaba oo waxaa laga yaaba aabaha waa laga cabsanaya waa nin weyn oo maarata isaga harta in cabsi ka gasho lakiin hooyooyinka way iska dabacsan yihiin way iska jilcsan yihiin marka waxaa laga yaabaa inta badan iyaga in lagu caasiyo ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay hooyada oo loo maaratay loo samafalo way ka horeysaa aabaha in loo samafalo hooyadaa markastaba mudan oo iyadaa in sifican loola dhaqmo aabaha kasii mudan aabaha qudhiisu xaqaa uu leeyahay inan la caasiyin laakiin hooyada ayaa ka mudan ayuu leeyahay imaamkana hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin
بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa markana munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalinjebinayeen saddex iyo toban arday oo ka takharujay rawdada caynul islaam oo ay muddo sagaal bilood ah ka baranayeen sida wax loo qoro iyo sida loo akhriyo ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose xafladda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jiray culimo waxgarad waalidiin iyo qaar ka mid ah bulshooyinka deegaanka ugu horrayn ardayda ayaa halkaasi ka sameeyey bandhig ka turjumaya duruustii ay qaateen intii ay baranayeen qiraa'ada iyo kitaabada خطبة اليوم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمد الإنسان ورفع الشأن إن تقسم بالقول وامتن على الإنسان فعلا ما لم يكن يعلم وقال تعالى من نبي كريم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الشكر أشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة شكرا يليق بجلاله وكذلك أقدم شكري إلى أبي وأمي وغالية ولا يفوتني أن أشكر إدارة المكتب التربية والتعليم وكذلك أشكر الحاضرين في حفلتي أقول لكم شكرا على حضوركم وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتبهي الظالم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد انتبهي الظالم إن الشيطان عدو لك ويحسدك نعمة العلم والأخلاق أيها الظالم احرص على الأدب والعلم فإن الأدب أهلة الطالب والعلم وخالق الناس بخلق حسن واصبر فإن الصبر آخرته حسن واغتم الأوقات والفرص الحياة فقد لا تعود ثانية واحرص كذلك الإيمان بالله والإخلاص في العمل وبعد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال من ركوع الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها جواب معرفة العبد والدور والدين محمد صلى الله عليه وسلم سؤال من ربك؟ جواب رب الله سؤال بما عرفت ربك؟ سؤال آياته ومخلوقاته سؤال في قرآن من آيات الله سؤال الليل والنهار سؤال كل المخلوقات من مخلوقات الله جواب السماء والأرض سؤال ما دينك؟ جواب دين الإسلام سؤال من نبيك؟ جواب نبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما الإسلام؟ جواب الإسلام هو استسلام الله بالتوحيد والعياذ بالله والطاعات والبراءات والشرك والعلم سؤال ما مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان سؤال كل بعد أخلاق المسلم الصدق الأمانة الأقامة الحياة الشجاعة الترب الوفاء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا أختي شكرا أريد أن أسألك الأسئلة من فضلك تفضلي يا أختي سأل متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة سؤال ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصير بن كلاب بن مرة سؤال اذكر بعد أسماء الرسول وما أشهرها جواب محمد أحمد العاصم العاصم martidii xafladda kelimaadka ka jeedisay waxaa ka mid ahaa nabadoon cilmi xuseen wuxuuna la dardaarmay waalidiinta iyo mucallimiinta إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني السلام كبعد إن شاء الله تعالى وحن وحكلا يا هدو لا يرادو mowduucan ah iqtitaamka ardayda yaryarka ah ee soo koraysa jiilka yarka ee soo koraya ah ee ah qiraa'ada iyo kitaabada mataqaanaa ay ka taqarujeen ama ay barteen oo ay ka qalinjibiyeen walaalayaal waa la baran jiray qur-aankan barashadiisu kow ma ahan laakiin noocyo badan ayuu soo maray qur-aanka barashadiisu qur-aanka barashadiisa waxay soo martay iyadoo lagu qoraayo qad iyo loox oo mataqaanaa caano la qasay ama xabag la qasay lagu qoro meesha hadda qalinka looga qoro meesha buwaagta looga qorona looga qoro loox ama geed la soo qoray dadku ahmiyad ayay mar walba qur-aanka u hayeen marka soomaalida loo fiiriyo ahmiyaddaasoo ah qur-aanka dhaqankiisa iyo jacaylkiisa labuu ahaa dadkii hore qur-aanka uma aysan dhaqmi jirin laakiin way jeclaa jireen tusaale ahaan ardayga qur-aanka dhigta ama ardayada qur-aanka dhigata si aan dadka kale loo soo dhoweyn ayaa loo soo dhoweyn jiray si aan dadka kale aan loo soo dhoweyn ayaa loo soo dhoweyn jiray waa laga xishoo jiray cunuga yarka ah jidka maraya waxaa la dhihi jira waan ardaygaa jidka maraya xataa reeran aqoon baa dugsioo kamid haddii la yidhaahdo karaameyn jiray macallinkana sidoo kaleeta waa la karaameyn jiray waxaan leeyahay ardayda yaryarkaa in allaha barakeeyo allaha soo barbaariyo meel fiican bay hayaan ilaahay idinkii ardaydaas yaryarkaa waxba kalema oga maantay laakiin waxa wax u og oo hagi karaahi waa macallimka iyo waalidka waalidka waxaan leeyahay ilaahin ka baqa ilmihiinna guriga markaa ka soo bixinaysaan soo hubiya markay dugs ilaa dugsiga ay ka imaadaan adaa lagaa rabaa hubin waalidka haddaad tahay macallimkana waxaa laga rabaa ardaygu markuu soo gaaro ilaa noqodka guriga uu ku noqonayo hubistiisa asagaa laga rabaa waalidka iyo macallimiinta waxaa ka dhexeeya wasiilada ka dhexaysaa waa telefoonka macallinow haye ciyaalkii waa soo diray maku soo gaarin haa waalidow ardadii waan soo diray waan soo daayay maku soo gaarin haa maye maanta waan ganaaxay oo cashirkii bay ka bixi waayeen la socda mataqaanaa hebel iyo hebelaan ganaaxay ama waan wada ganaaxay ama mid baan ganaaxay macnihii ardada haddii saas loo kontaroolo oo soo bixitaankooda iyo soo noqoshadooda layska warqabo insha allahu tacaala wadada si nidaamay ku marayaan si wanaagsan bay ku marayaan sidoo kale intii ay xafladdu socotay waxaa ka soo qaybgalayaasha xafladda hortooda imtixaan looga qaaday ardaydii dhammaystay qiraa'ada iyo kitaabada waxayna si wanaagsan uga jawaabeen su'aalaha halkaasi lagu weydiiyey ayagoo kelimaadkii loo yeeriyey u qoray sidii saxda ahayd ee laga rabay mid ka mid ah ka soo qaybgalayaashii xafladda ayaa munaasabadda intii ay socotay uga qayb qaatay nashiidadan ذي روضة الأنوار واشبالها الأحرار فانشد لها أشعار أن يرفع الأستار ذي روضة الأنوار واشبالها الأحرار فانشد لها أشعار أن يرفع الأستار أصواتنا تعلو بالحق لا تنهار تسمو بإسلام بالعزم والإصرار أصواتنا تعلو بالحق لا تنهار تسمو بإسلام بالعزم والإصرار أصواتنا رمز في قمة الأبرار مزمارنا غيث في ساحة الأطهار غيث سقى أرضا فالتفت الأشجار نور على نور ما أجمل الأنهار تغريد عصفور يسميء للأبصار تغريد عصفور يسميء للأبصار ما أعذب الألحان في روضة الأنوار بدر علبة سماء في روضة الأنوار أهدافنا أسمى فاسأل بها الأقمار أو شئت فاسألنا إحنا لها أنصار نسعى لإرضاء لله يا أحرار تحريض خلان وأحبابنا الثوار تخذي لخوان واربى بها الأشرار حسان قائدنا نمضي على المثوار غوث لإخواني ويل على الكفار بالنور والسيف بالعلم والأوطار بالبيك والصوت نمضي حماة الدار ذي روضة الأنوار واشبالها الأحرار فانشد لها أشعار أن يرفع الأستار gebagabadii xafladda waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii qalin jebinayey iyo kuwii galay kaalmaha hore ardayda galay kaalmaha hore ayaana si gaar ah loo abaalmariyey xafladdu markii ay dhammaatay kadib mid ka mid ah haweenka mucallimaadka ka ah rawdada ayaa ka warbixisay ardayda qalin jebinaysay muddada ay waxbaranayeen waxayna sidoo kale bixisay macluumaad ku saabsan rawdada caynul islaam بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي مهد لما أنت دوس مناتي مركز من وحن ما تعلني إلى إلهي كدم هديسة إلى هذا الشعب الله هوسه كارغان مكتب التربية إيه تعليمته أو قمن قابية حفدان سورة قلينا إنا إلى عضو وأنا أقام هد علينا سيدا كلا وحن ما هد علينا مرت شرفت ما تكسر قيب قشي حفلدان ee ahaa culimada waalidiinta dadweynaha magaalada kunyabarow dhammaan dadkii kasoo qayb galay xafladda waxaan leenahay jasaakum allaahu khayra aljasaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maclimiintii garabka nagu siisay xafladdan qabsataankeeda iyo ardaydii soo dadaashay ee heerkan soo gaadhay waxaan ilaaha uga rajaynaynaa heerkan heer kasii sarreeya inay sii gaaraan hadda waxay qaadeen tilaabadii koowaad inay tilaabooyinka kalena sii dhammaystiraan ilaa ay nolosha ka gaaraan meel fiican xafladda maanta meesha ka dhacday waxaa qalinjibinaysay saddex iyo toban arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho sidoo k- ee, waxayna ka qalinjibinayeen alqiraa'a walkitaaba oo keliya alqiraa'a walkitaaba iyo kutubta yaryar oo loo dhigaayay waxayna muddadaas ku qaadatay sagaal bilood akhrinta iyo qoritaanka oo keliya waxaana loo sii sameeyey qaybo kale oo ay qaadan doonaan sida gabdhaha oo kale inay hadda soo xifdiyeen laba jus laba inta dhimanaya qur-aankane roobada ay ku xifdin doonaan haddana waxay soo xifdiyeen laba jus wiilashane waxay xifdiyeen laba jus qaybaha kalene in la gudbin doono ayaga wiilasha waa la gudbinaya gabdhahane roobada ay kusii dhamaystiranayaan haddii intaas aan uga gudubna ardayda roobada caynu islaam waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo labadii iftitaaxeeda markaas uu ahaa arday hore ayaa ka qalin jibisay cidina saddex iyo toban gaaraysay haatanne waxaa la qabanayaa arday cusub si difaaca cusub haddana ay usoo baxdo dufacadii horena casharadooda ay usii wataan labadooda waxyaabaha ay bixisa waxaa ka mid ah alqiraa'a walkitaaba oo ilmaha marka ugu horeysa la siiyo marka uu soo galo akhrinta iyo qoritaanka ayuu qaataa inta loo wadana waxaa la siiyaa mutuunta yaryar sida caqiidada oo kale waa la siiyaa mutuunta oo la siiya waxaa ka mid ah tuxfaha een, gabayada yaryar ay xifdin karaan ayaa la siiyaa ardayda wax- waxba- waxyaabaha kale la siiya waxaa ka mid ah nashaad roobada waxay leedahay alcaab ilmaha lagu ciyaarsiiyo waqti si maskaxdooda ay u hesho nashaad fiican si ay u hesho ayaa loo siiyaa alcaabtaas lagu ciyaarsiiyaa gelin waqtina ay waxbarashadooda u qaataan ilmaha soomaalida inta badan waxay wax ku soo barteen waa ul waxay ka sababta marka inay ilmaha nacaan qur-aankii oy karaahsadaan oo ayagoo inkaaraya dugsiga ay tagaan alcaabta waxay fududeynaysaa ama waxay yareynaysaa karaahiyada iyo naceybka ay u qabaan ilmaha waxbarashada ayagoo hamuun u qaba oo raba oo jecel inay yimaadaan roobadooda ama waxbarashadooda ay soo aadaan taas ayuu hadafku weyn yahay ilmahana maskaxdooda nashaad lagu siiyo aadamaha maskaxdooda haddii hal meel loo jiheeyo qaybta kale way silma yacni marna in loo nasiiyo marna ay cashirada qaataan hadafka alcaabta laga leeyahayna waa kaas roobada waxyaabaha kale ee laga barto waxaa ka mid ah een, anaashiida qisasta ilmaha la siiyo iyo sheekooyinka yani wax ay ka faa'iidi karaan sida qisas qisul ambiyaa oo kale waxyaabahaas oo idil in la siiyo waxaana ka mid ahay howlwadanada ka shaqeeyo roobada caynulislaam intaasaa warbixinteeda kusoo gabagabeynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh sidoo kale qaar ka mid ah waalidiintii ay u qalinjibiyeen ardayda ayaa ka warramay dareenkooda waa ku dhowahay magacayga waa umu cabdiraxmaan ani ahaan waxaa ii qalanjibisay lix arday saddex wiil iyo saddex gabar da-dooda ugu yaraan midka ugu weyn waa mid ugu weyn waa sagaal jir mid isku xigaan midna waa sagaal jir midna waa toddoba jir midna waa lix jir gabdhaha asmaa sumayo maryam iyo cabdulaahi mahaajir iyo cabdiraxmaan iyo mucaad wallaahi ka waalid ahaan oo ku faraxsanahay maadaama ilmihii ay meel sare ii gaareen anaa horumarintooda kusii fikir hadda si ay usii horumarin lahaa maan- maanta intaas ay soo gaareen waa ilaahay mahadiisa alxamdulilah waxaa ugu baaqaayana saas kale ilmahooda inay ka fikiraan ee horumariyaan waxbarashada ay kula dadaalaan maas ayaa ugu baaqi lahaa ayagana magacii waa shams iimaan cabdiraxmaan labo gabdhood baa ii qalanjabisay alxamdulilaah ilaaha ku mahadsan ilmihayga oo- waa nimco iyo aniso aan aqoonin markii meeshaan la keenayay ee waxbaana qori karin waxbaana aqri karin muddo sagaal bilood bay ii dhiganayeen maasha allah waan ku qanacsanahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaa macalimiinta ilaahay inay khayr siiyo ardaydana insha allahu tacaala sanadkan soo socda inay qur-aanka ii dhammeena ilaahay ka rajeynaa insha allah maasha allah waana ku qanacsanahay ilaaha mahad iska leh waxaan farayn u diraa insha allah inay ayagana waalid ilmahooda keensadaan ee, maxay ahayd madrasadaan maanta ka dhacday qalinjibinta
نورنا دستورنا ونظام النجوم نورنا دستورنا ونظام النجوم
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayey sidaad u tarbiyeynaysaa caruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين arrinta afar iyo tobnaad ay mudan tahay nabigeena kaga dayanno dhaqankeeduna maanta inaga maqan yahay almurabi alawal sala allahu aleyh wasalam kaana idaa nahaa can shayin walam yajid istijaabatan waduliba minhu an yatrukahum yafcaluuna maa yarawnahu wayahawuunahu yuraqi lahum ilzimaam taa micnaheedu waa maxay nabiyullahi maxamed sal ly salam dadka waxbuu ka reebi jiray hadduu dadka wax ka reebo oo marka ay maqli waayaan istijaabo uu ka waayo nebigu markaas ay diidaan wuxuu u farayay waa u dibcin jiray ilaa wa ilaa amarkayga qaata ma dhihi jiray haddaan sheegaas macsi weynta ahayn uu ka reebayo dadka arrin qaabila maaragtay ra'yi kala qaabisha hadday tahay nebigu kuma adkayn jirin fursad buu siin jiray isagoo rumaysan waxaa maarata isagu sheegaya inay xaq tahay iyaguna ay ku qaldan yihiin diidmada ay diinaya amarka u farayo taasoo tahay buu nebigu uga tanaasuli jiray oo u dhaafi jiray fursad siin jiray say ugu waawaaya arkaan iyagu runta usoo taabtaan arrintaas waxaa wey tarbiya nabawiya weeyaan oo ku dhisan in qofka la qanciyo oo waxaan ku qanacsan in lagu qasbin iyo fursad in la siiyo uu nolosha kula qabsado uu waayo aragnimo iyo tajruba u helo waana nebigii ilaahay taskiyada uu siiyey oo wax walba ku ammaanay ayaa markii la khilaafo amarkiisii dadki u dabcinaya ilaahay nebiga wuxuu taskiya ku siiyey xagga caqligiisa faqaal maa dalla saaxibukum wamaa gawa waa nebi ka fog hawaaya iyo dalaala ka fog oo hanuun iyo xaq ku sugan qofka warkiisa la diidaya haddana ka tanaasulay ilahay waxaa kaloo ku taskiyey nebigu fii basarihi baa la taskiyadeeyey oo waxaa la yidhi maa zaaqa albasaru wamaa dagaa waxaa kaloo lagu taskiyeeyey lisaankiisa carabkiisa ayaa la taskiyeeyey oo waxaa la yidhi wamaa yantiqu can ilhawa waxaa taskiye la siiyey qalbuhu nebiga qalbigiisa iyo wadnihiisa maa kadaba alfu'aadu wamaa ra'aa baa ilaahay yidhi ilaahay sadrigiisa iyo laabtiisa ayuu taskiideeyey nebiga sal slam alam nashrax laka sadrak ayuu ilaahay yidhi ilaahay wuxuu taskiiyey macallimkii isaga waxbaray nebilahi macallinkii waxbaray oo jibriil ah ilahay wuxuu yidhi callamahu shadiid lquwa wuxuu kaloo nebigu maaragtay ilaahay nebigoo dhan buuba taskiyeeyey wainaka la calaa khuluqin cadiim ayaa qur-aanka kusoo aroortay waxaasoo dhan oo jira kuma qasbi jirin dadka atbaacdiisa iyo asxaabtiisa bira'yihi daa'iman ra'yigiisa had iyo goor inay qaataan marmar badan buu ka tanaasuli jiray iyaga kooda qaadan jiray kulli shayna kuma qasbi jirin marar baqaar iyagu dhaafi jiray waana rasuul waxay kusoo degayo oo xagga ilaahay maaragtay ka socda oo maaragtay macsuum ah oo waxyigu maalin iyo habeen kusoo degayo tusaale haddaan soo qaadano nebigu sal slam markuu magaalada daa'if layihahdo uu xisaarka ku sameeya godoomiyey macrakadii xuneyn gadaasheed waatuu nebigu godoomiyey magaalada daa'if la yidhaahdo oo nimankii reer haqiif ay deganaayeen marka nebigu uma suuragelin inuu nimankaa uu jebiyo oo hasiimo ku rido oo diinta kusoo dabaalo leannahu qalcado sare waa weyn oo meel sare ku yaallay galeen makaan murtafic ayay ku yaaleen qalcadaha iyo dhufaysada ay ku jiraan saxaabadana waxay kusoo gamayeen leebabay ama gamuun bay kusoo gamayeen hadday usoo dhowaadaan xisnigaas ama dhufayskaas nebigu markaa maslaxa wuxuu arkay sala alla alay salam maslaxadiisa maslaxada wuxuu arkay asxaaba ku jirta meeshan wuxuu arkay an yarjicuu wayatrukuuhum isagii asxaabadu inay ka laabtaan dhufayskan xisaarka iyo godinta ka qaadaan iskaga tagaan muxuu saa u sameynaya nebigu sal slam naxariis uu saxaabadan meesha ku dhaawacmaya meesha gamuunka maalkasta lala dhacaya iyaguna wax furan karin meesha maaragtay ku adkaatay ayuu u naxariisanayaa nebigu saxaabadii wuxuu ku yidhi si toos wuxuu ugu yidhi innaa qaafiluuna insha allah inagu waan ka noqonanaa meeshan iskaga tegaynaa insha allah ka baxayna asxaabtii markaa saxaabadii way la yaabeen nebiga waxay rabeen in dhufayska dee la ciidamo ka badan baa lasoo jebin jiray oo guulo badan baa lasoo hayn jiray ma dadkan yaro dhufayskan meeshan isku xereeyay baynan yani guul ka keeni karin iyagoo taas aqligooda ay ku jirta waxay yidhahdeen weliba kuwii shabaabka ahaa saxaabadii dhallinyarada ahaa oo xamaasaysnaa waxay yidhahdeen narjicu walam naftaxu nebi allo ma innagan qalcadan formaan iska noqonaynaa nebigu markaa ma odhan haa waynu noqonaynaa ma dhihin wuxuu yidhi uqduu cala alqitaal ayay subxii dagaal kula kallaha nimanka dagaal kula jarmaada ra'yigoodu qaatay ay doonaya iyagu in la dagaalamo kuma ilzaama nebigu ra'yigiisii ahaa in la noqdo oo meesha la iskaga tago ra'yigaasana sax ahaa oo ra'yiga nebigaa sawaab ahaa iyaguna way qaldanaayeen shakilaan ka nebigaa sax ahaa dhallinyaradii iyo raggii saxaabadii subaxii bay dagaal kula kal laheen qalcadii dhawacyaa soo gaadhay rag baa ka dhaawacmay rag baaba laga yaba inay ka shahiideen dagaal bay galeen kumay soo guulaysan mar labaad wuxuu ku yidhi maalintii dambe wuxuu ku yidhi innaa qaafiluuna insha allah waynu noqonaynaa insha allah marka farxad bay kusoo dhaweeyeenoo aan noqonnaa marka iyaga laftooda ka go'an runta guntay soo taabteen innaa qaafiluuna insha allah qadan buu nebigu ku yidhi marka raawiga oo inoo riwaayada inoo soo gudbiya wuxuu leeyahay faacjabahum bidalika waa ka heleen berri noqonna way ka heleen markan nebigu markaasuu intuu qoslay wuu ku qoslay way shalay way diidayeen maantana ay soo dhaweeyeen in laga noqdo meesha xadiiskuna muttafaq caleyh weeyaan oo labada saxiixeynka uu ku yimi mar kale bal u fiirso nebigu wuxuu ka saxaabada wuxuu ka nahiyey can ilwisaal soonka inay isku daba qabtaan habeen iyo maalin isku- inay isku bixiyaan markay diideen oo yidhahdeen waan adiguba nabi allo waad wisaal baad samaysaa soonka waa isku daba waa isku bixisaaye annana waa isku bixinaynaa ma afurayno markuu arrintaa diideen haye buu yidhi haye ku socda maalin buu yidhi haye waa lagu- waa lagu soconaya maalinta labaadna aan wadno iyona furin maalintii dambe marka bishii baa ku dhalatay bishii soofureed baa ku dhalatay markaas hilaalkii baa arkeen faqaala nebigu marka wuxuu yidhi low ta'ahara alhilaalu lasidtukum wallahi haddii bishii sii socon lahayd wisaalka ay ku dayi lahaa waad aragteen waxaad ku ordaysayn nafti baad saxaabadii qabsatay marka waxay leeyihin allah bishumay dhalato ilahu bishumay dhalatay ku hayaan xadiiskaasna waa muttafaq caleyh weeyaan mar kale maalintii uxud dagaalkii uxud ama macrakatul uxud waad ogtihiin nebigu wuxuu arkayey in magaalada dhexda lagu dagaalamo baa u muuqatay magaalada inay ku nagaadaan oo cadowga ku sugaan magaalada dhexdeeda oo magaalada gudaheeda kula dagaalamaan si si cad buuna amar usii saxaabada wuxuu ku yidhi umkuthuu in dakhala alqowmu alaziqata qaatalnaahum warumuu min fowqi albuyuut halkiina ku nagaada ha u bixina cadowga hadday soo galaan qoomku luqluqyada hadday soo galaan qaatalnaahum luqluqyadaan kula dagaalamayna dushana waxaa lagaga soo tuurayaa dee gamuunka baa lala dhacaya guryaha korkooda laga soo gamaya rayigaasaa sax ahaa rayiga saxikaasuu ahaa qowlka toosankaasuu ahaa taasoo jirta dhallinyaradii qaar ka mida maalintaa joogay saxaabadaha iyo rijaal mutaxamisiin oo dagaalka aada xamaasa ugu qabay oo fursadii dhaamtay dhaaftay yoomalbeder rabay in iyagana raggii reer bederba ammaan weyn helay badriyiin baa loo bixiyey maasha allah ilahay baa aad u ammaanay Ah, nebiga aad u ammaanay iyagoo taa raba iyagana inay sharaftaa helaan bay waxay yeeleen yaa nebiy allah kuna nat- kuna natamanaa hada alyowm maalintanoo kalean tamaniyeyn inaan cadowga banaanka u baxno sidii badar ula dagaalano qaar badan baa diiday inay baxaan way wax kale nebi allo waan baxaynaa bay yidhahdeen anagu nimanka bannaanka kula dagaalamayna nebigu markaa kadib wuxuu u yeedhay qalabkiisa dagaalka inuu gashado buu gashaday dadkiina wuxuu ogolaaday hala baxuu yidhi hadda ra'yigana saxe la soho haddii khudad dagaal iyo khudada la eego iyo maaragtay sida loo dagaalamayo kiisaa sax ahaa maca haada wuu ka tanaasulay kiisi waana u tanaasulay isagoo raqbadooda fulinaya isagoo og inuu kiisu ka saxsan yahay ra'yigooda kiisu ka saxsan yahay marka aahaarta nabowiga ah ee badan hadda aynu soo sheegnay iyo qasaska nebigu uu saxaabada u tanaasulay ah, waxay maaragtay waxaa maaragtay oo maslaxadaas nebigu maaragtay uu arkayey maantana maslaxadaas way taagan tahay haddaynu ilmaheenna waxyaalo badan oo markaa dee aan aan sharciga ka hor imanayno aan u ogolaano haba inagu aan ku saxnaanne inaynu arrintaas saa ku dhaqnaa loo baahan yahay inagoo uswa ka dhiganana iyo qudwo ka dhiganana nabiyullahi moxamed sal slam oo laba amar nabigu haddii la dooransiiyo ka fudud buu qaadan jiray haddaysan markaa aysan meeshaas ka imanayn wax xaaraamaya macsi laakiin ragga maanta jooga ama dumarka maanta jooga ilmaha dhalay walaada waxay ku ilsaaminayaan oo ku qasbayaan iyagu waxay go'aansadaan oo iyagu u arkaan rayigo unbaa rayigooda unbaa saxa iyaga iyadoo lagaba yaabo ileen macsuumiin maahay ra'yigooda inuu khata yahay oo ka ilmuhuba ka saxsan yahay marka ilmaha loo diido markasta wax loo diido markuu weynaado go'aan ma qaadan karo shaksiya wuxuu noqonaya daciifa shaksiya daciifa maaragtay un hadiyo goor in wax loo sheego suga isagoo aan mubaadaraya la iman iyo maaragtay mas-uuliyad qaadan karin buu noqonayaa nebigu marka tarbiyadaas ayuu rabay inuu maaragtay talaamiidiisa oo min asaxaaba uu ku tarbiyeeyo iyo dadkii uu la joogay oo la dhaqmayey waana dhaqan mudan inaan kaga dayanno sala allahu aley wasalam hada wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan kusoo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب الموكب فضياء مشرق